sanatamada saaxiibaday bada saxaafadda dhammaan qof kasta iyo brotocool ku joogo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan ka bacdi waxaa maanta aada si qadarin iyo xushmad leh loo ah inaan idinkala soo qeyb galno aqalkii sare oo si gaarana aan u tirsanayno ahaana matalaadii dowladda dhexe federaalka loo joogtay inaan maanta kulankaan idinkala soo qeyb galno waxay noo tahay guul iyo sharaf guddoonka allaha caafiyo shariif baan u jirtay aan loo duceeyey wixii ducaa isaga hormariyey taa markaan ka soo tagno joogitaanka nagii maalmahaan xamar joognay waxay ahayd in la xaliyo wax kastoo madmadow ah oo dadka soomaaliyeed dhexdooda soo gala siyaasad ahaanna ku yimaada macnahan uga jeednana waxay ahayd in soomaali waxay iyadu leedahay inay xalisato waxaa danteenna aan ka wada hadalno wixii aan isasaxaynana innagu aan isasaxano sheega asalkii intaasu ahaa waan u mahad celinayaa guddoonka aqalka sare iyo guddidii arrintaa ay u xil saareen oo aan isleeyahay ficlan waxay aada uga shaqaynayeen wax kasta oo war ah oo soo bixi karaay inay ka dhigeen ay kati ku talinayeen gacmo geeljiro hoos baa loo maydhaa gacmo geeljiro kor looma maydha waxaa looga jeedaa geeljiruhu inta badan oomanuu ku wareegaa marka caanihii iyo habeedii iyo gacanta biyayar ma maydhayaan haddii la dhaqo oo kor loo dhaqo waxaa sii jiibayo wasaqda kama dhammaanayso saasa waxaa layihi hoos baa loo maydha in yar haddaan dhaqaysa intaan baa hoos loo maydha inaan macnihii cid kale ogaanin bay ahayd taa waan idinka mahad celinaya guddoonkiini aqalka sarawa juudiga iyo waxa badan gelinayseen markaan leeyahay idinka keliya maaha mahadnaqa aqalka kalena wuu idinkula jira golaha shacbiga oo ficlan waxaan dareemayay dadka soomaalida kulligood shucuuran mas-uuliya inay jirto qof weliba uu mas-uuliyadda dareemayay iyo waxaa jira iyo si wax ku hagaagin karaan intaaba odayaal lala soo hadlaysay ama loo imanaysay ama waxa ay ku talinayeen kulli waxay ahayd walaan hoos wada hadalaya yaan wax kale la maqliyo khilaafkaa la xaliyo taana waan idinka mahadcelinaya taa marka laga soo tago waa la kaftabaayo aqalka sare horta arrinta federaalismka iyo fadhamaha fadi mooye federalismku waxaad isugu timaadeen aqalkaani wuxuu ku dhisan yahay waa federal wuxuu ilaalinaya waa federal waxaa inaga dhexeeya waa federal maaha soomaalida in la kala googoynaya lakala qoqobayo macnuhu wuxuu yahay war bal at least see wax lagu noolaan karaa iyo dadkan isu keenistooda iyo horusocodkooda iyo wadistooda iyo geeda gelintooda iyo maxay ku socon kartaa waxaa la qaatay oo dadkii siyaasadda loogu jiray ay ka soo shaqeeyeen waddankan inuu nidaamkan federaalkaa qaato maraaxisha uu joogana stateka barinuu ka gudbo tartiib marba marxalad loo gudbo oo waddankan laasaa maxalla hadday wax dhacaan uuna hal mar burbur wada gaadhin in la kala badbaado si loo keeni karo maanta ay noqoto waxaa inoogu filan dagaal sukeeya oo dhacay iyo burburkii inoogu yimid iyo markii caasimadda ay duuntay waddanka kulligii inuu halmar isla duuyo waxay ka mid ahayd duruufaha inaad tacliiminaya waxyaalaha loo baahan waqtiga inaan ka faa'iidaysano ciday doonta ha ku jirto dacwo kale ha ku jireen cid kale hana adeegsato dhibku ha la soo xawilo wuxuu doona ha noqdo laakiin waxaa kuu soo baxaya nooca waddanku uu burburay iyo siduu yahay iyo meesha ay gaadhay sida ay tahay iyo marxaladda ay gaadhay waxaan rabnaa markaa inaan waxaan ka gudubno waddankaanu marxaladaan uu ku jiro marxalad ka bedelan in hore usii ficnaado waxa aan ka hadlaynana aan ka rusheeyno aanan isku dayno waddankan inaan balgaarsiino meel sida uu madaxweyne cabdiweli guddoomiyaha uu ka hadlayay waxa aan ama ku ciyaarayno ama maalmeedba laga doodayo ama dib loo dhigayo waxay tahay go-aan iyo masiir iyo waxyaalo kuwa dhabaradeena ku jira ee jiilasha dhalan doona ay lug ku leeyihiin oo mustaqbalkooda in maalin walba lagu lumanayo si yaro aada u sahlan oo isla daboolay ay ku dhammaanayso waxaa ilaahay maadi shariif xasanna wuxuu ahaa guddoomiyihii baarlamaanku gaas baraamisadba ka soo maray dadkii shaqooyinka ku jiray bay ahaayeen hadday wax soo khaldameen asxaabtii uun ka shaqaynaysay hadday wax soo saxsameen qof walbana taariikhda intii uu la soo maro kusoo gaaray qaladka ugu badan ama dhibka ugu badane maanta shaqada u badan ay la socon laadahayn waxaan is leeyahay waxa aada idinkuna ku timaadeen kuwa kalena ku dhisan yihiin waddankana isku hayaayo waa constitution ama dastuur isagiiba wuxuu ka lushaa gey oo maanta oo dhan aadan garanaynin qoobkan waxa uu ka hadlayo iyo ka kale iyo isaga waxay isku diidan yihiin iyo waan garanaynaa bal haddii la idhaha macnaha la raadiyo laakiin waxay u baahan yihiin in sida hadda uu yahay inta isaga wax laga bedelo intaan wax kale la samaynin la soxo dastuurka ayay ahayd qodobada ugu muhiimsan wixii aan siyaasad ahaan ugu heshiiyey taa markaa maxaa ka soo baxaya aqalkan sare ee maanta aan fadhinaan idinkala hadlayn ee leenaha wuuna matelaa oo dowlad goboleedyadu matelaa oo federal systemkiibu matelaa in isaga laftirkiisa la aqoonsado shaqada uu leeyahay iyo waxay tahay maanta lama yaqaano aqalkaani waxa uu yahay golo shacbi waa soo shaqaynayey waxbay soo dhigayeen aqalka keligood buu ahaa waxa ugu badan ay ka shaqaynayeen waxay ahayd inay iyaga iyo jiritaankooda iyo siduu yahay iyo qaabka ku socon lahaayo sidii loo sixinaa taas waad ogtihiin wakti baan u qabanay sixitaanka dastuurka waxaana ihi muddadaha loo sameeyo golayaasha golaha fulinta ee xukuumadda federaalka haylaha ka xuseeya dowlad goboleedyada siyaasiyiinta kulligood in arrintan inti la isugu wada tago ay noqoto in laga gaaro wax dhab ah oo markaa cid waliba ay garanayso shaqada ay leedahay waxay ku shaqaynayso waxaa nasiib daraa maanta in labada gole ay kala garan waayaan wax badanoo shaqadooda oo ayna qeexnayn waxaa nasiib daraa qodob walba intuu qodob ka hor yimaado annaga iyo dowladdii dhexe inaanan kala garanayn oo wax badan oo shaqada annadii aanu isku haysano oo aan anu garanayn xuquuqda aan leeyahay iyo midda ay dowladda dhexe leedahay awoodaha ay leedahay baan u jeeda iyo awoodaha dowladda dhexe ay leedahay xuquuqda lagu leeyahay dowladda dhexe ta annaga lalagu leeyahay idan maxaa soo baxaya marka waxaa soo baxaya dee maxaa ana amiir waa anta amiir maasuqulcuna cidda kaxayn lahayd baa la isku haystaa sababto anu waxaan leeyahay qodobada konton iyo afar afarta arrin hada uu sheegay mooye inta kale oo dhan anaa le dowladdiina maalin waxay ka hadlaysaa xeerkan iyo xeerkan iyo xeerkan iyo sharciyaha socda aqalka waxaan leenahay aqalka sanadkaana matala uma baahni wax badan inaan ka hadalno aqalka sanadka wuxuu ka hadlayaa xuquuqda federeeshinka iyo waxa uu yahay iyo marka caalamka meelaha federaalka laga hadlayo isagaa hadlayo annaga barnaamijka dhega isagaan u darino maxaan ka hadlaynaa isaga lafti waxba gacmaha uguma jiraan qof qaawan qof qaawan ma qaadi karayo taa daraaddeed waxaan rabnaa inaad idinka iyo aqalka golaha shacbiga iyo xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo kulli laga wada shaqeeyo waxaan heshiis ku nahay oo dastuurkaasa in isaga la meelmariyo laga shaqeeyo la dhammaystiro markaa kabacdi qof waliba uu garan karayo shaqada uu leeyahay waxa ay tahay meesha ay marayso sida ay noqonayso taasaa lagu kala badbaadi karaa wax lagu qaban karaa la ysugu iman karaa wax lagu sixi karay hadday taasi dhici weeyo waa la ysqaqabsan makhaayadaha la isla fadhiyi midna ninbuu wax ka sheegi nin waliba awood buu sheegay awooddiina marjicyo loo noqdo ma laha waan ka shaqaynaynaa kaayagiina way ku jirtay kulamada ugu horeeyana waan ku dabageli doonaa taa waxaan rabnaa marka idinkuna inaad qaadataan lambar laba waxaa loo baahanya in waddanka la ilaaliyo xasiloonidiisa haddaan maalin walba crisis iyo crisis iyo crisis annagoo waxba gacanta ku haynin oo waddankii gacanta shacabka ugu jiro oo maanta intaasoo mas-uuliyiinta nin maanta deegaankiisa dhex safri kara puntland baa ka jirta oo iyaga laftoodu aan masaajid ku jirin laba boqoloo meelood laisu gelayo wax walba lagu samayn karayo inta kale hawadaa laga duulaa dadka xol looma geyn karo lama xukum maxaa la xukumaya noocaa markay tahay markaa waddankiiba uu sidaa yahay haddaan haddana maalin walba isqabqabsi iyo waxaan iyo kulli galno oon isleeyahay kulli haadaa waxaa mas-uulka ah dastuurka iyo khaladka ku jira waa dhibaato kaloo inteeda leh waxaan u baahannahay iyadana markaa inaan bal ku dadaalo oo wax kasta had iyo jeer xasiloonida laga shaqeeyo inaan dejinno mar walba karaaska yimaada xasiloonida ka shaqeyno wixii fiicane macruufa aan isfarro waxa wanaagsan aan iskula dardaaranno wixii aan isleenahay waddanka dhibu aan isu tanaasulno oo qofku qadiyadda iyo say tahay iyo xaaladda uu ku jiro iyo waddanku meeshuu ku jiro waxaa weeye inaan mar badan inagu isu tanaasulo gacmaha iska qabanno xataa wixii dhibeejinayo aan isku dayno inaan dariiqa wanaagsan had iyo jeer aan insha allahu ka shaqeyno ka dowlad goboleedyo ahaan maanta irilla laga soo galay leedahay markaan ase jubbaland idhaahdana waxaan horeyna idinku sheegnay inaan diyaar u nahay aqalkaa sanadka haddaad u baahataan xafiisyadaad u baahataanna waa laydinka sii inaad timaadaan inaad wixii talaa keentaan inaad wixii ubaa haddaad xataa tidhaahdaan gogolo intii la dhigo ahlo kulamo aan ku qabsannaho sidaas inaan diyaar idiin la nahay dowlad goboleedyadoo dhanna intaas ay mid walba ka suurtagal tahay maanta haddii aad kulan dalbataan inaad annaga deg deg noogu yeedhaan guddoonka iyaga alla hadashaana tiraa waxaan u baahan nahay madaxda dowlad goboleedyada inaan kulan deg dega ugu nimaano meeshaad sheegataan iyo saartaan aan idinka yeelno kabacdina ay noqoto tale la isla ogyahay meel la marin karo la isugu iman karo mar haddaan ka hadlayno matalaadnadii inaad idinku haysaan inaan habeenkii wada hadalla wax diidayaa ma jiro taa macnaheedu maaha golaha shacbiga inaan diidanahay maya waxaanuna in shaqada federaalku uu leeyahay iyo tala kale leeyahay iyo intii la soxo qof walba shaqadiisa ay noqoto waxaad leeyihi oo annaga marka aad oran kartaan waryaha war waxaanaad sheegaysaan ma ahayna kuma aydan jirin sida sidan ay ahayd qodobkana qodobkaasuu ka ahaa wixii khalada la yska qaban karayo taa aan samayn karayn mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin mahad celinayaa soo dhoweynta aad nagu martiqaadeen golaha waan idinka mahad celinayaa sida sharaftan idnoo soo dhoweyseen waan idinku mahad celinayaa guriga fiican ee degantihiin aan rajaynayo inaad meelaha kalena noo doodi doontaana bal guryo fiican sidii lanoogu dhisi lahaa oo aqalada joogaana ay u dhisi lahaayeen taana inaad ka shaqaysaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu